qadeen iskana warqabtaan jaarka deriska sibas ha u taqaano inaad iska warhaysaan waxaana dhegeystayaal iminka soo qabana wargeyska halkan saaka xuluqa wuxuu qoraya politics of ugaali dabcan waxaa ula jeedaa siyaasadda markaas iminkan ku saleysan ama siyaasadda dabcan khuutulduruuriga ama micishada wadanka halkan wuxuu wargeyska saaka faahfaahin ka bixinaya iyadoo waqtiga markaas imikan ay ka harsantahay waxay dabcan labaatan maalmood keli ah ayaa hadda waxaa markaas dowladda haasa u dhigtay qiimaha markaas ugaalida mise booshada mise soorta wax u taqaanaba siba halkan ayaa imikan waxay ku bilaabatay dhinaca waa daleeceyn kala duwan dhinacyada iyadoo xubnaha kale ee kala duwan ee kuwa dabcan dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee aad u cambaaranaya sheegeen ma hadda ayaa hoos u dhigaysaa markay doorashada soo dhawaateen oo aad rabtaan inaad shacabka ku qancisaan iyadoo horaan ay dadka la dhibaataysanaayeen dhibaato iyo weliba sixirbarar iyo nolosho adkeed taasi ma ka yeelaynaa waa maya hadda ay raadinaan qiil waxaa sidaas yidhi xubnaha garabka markaas madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sida wargeyska saaka halkan faahfaahin wargeyska ku qorayo wargeyska wuxuu leeyahay government dabcan dowladda ayaa markaas iminkan hoos dabcan qiimaha iyo hoos udhig xoogan ku keentay kuna keentay ilaa iyo boqol oo markaas labada k g mase waa labada kiilo oo soorta mase ogaalka ama ogaalida wax u taqaana dhegeystayaal dadka markaasi kenyaanka ay aada u isticmaalaan iyadoo maalmo keli ay ka harsan tahay taasoo horaan markaas cirka isku soo sharatay gaardhina laba boqol hadda ayaa markaas laga yaabaa in boqol labada k g amase labada kiilo ay imaato laba boqol ama boqol iyo konton dhegeystayaal waa boqol iyo konton ilaa iyo boqol sida wargeyska saakaalka u koray hay-adahu su-aalo fara badan ay isweytinayaan leeyahay dabcan maxaa xilligan isku soo beegay isku keenay siyaasadda iyo weliba nolosha ama micishada markaas iminkan dowladda ay ka go-antay in hoos u dhigto sida wargeyska saakaalka uu ku qorayo faahfaahin macluumaada ah wargeyska saaka halkan wuxuu qoraa boggiisa saddexaad iyadoo warbixin lasoo saaray lanset ay iminkan xaqiijinaysaa in boqolkiiba lixdan ay dadka yaryar ay dhibaato u qabaan cabitaanka khamriga oo markaas caafimaadkooda ama xanuunka caafimaad darri ee kala duwan u keenaan iminkan waxaa markaas leeyahay ban for those under forty iminkan waxaa baangaraysaan mise mamnuucdaan waxa ka yar afartan oo markaas waa da-da afartan oo dhalinyarada markaas imikan dooneyso ama la doonayo in looga hortago qamriga inaysan isticmaalin sida wargeyska halkan saaka uu ku qorayo waxaa leeyahay dadka markaasi dhibaatada u keena waa dadka ka yara da-da afartanka kaasoo dhibaato xoogan ku keena cuduro kala duwan u keenaan xaafimaad darana ay ku keenaan kuwaasoo khatar gasha noloshooda wargeyska wuxuu leeyahay qamriga ayaa dhibaato wadanka ku haya taasoo oo dhalinyarada iyo weliba dadka haweyn ay aada u isticmaalaan kuna keenta dhibaato iyo xunuud sida warbixinta ay kusoo saartay lansed wargeyska boggiisa saaka faahfaahinka eegdaba ka bixinaya waqtiyo kala duwan iyo weliba saacada uma kala ahaa ayaa leeyahay cid weliba waxay markaasi ku xirantahay jeebkeeda sidii qamriga uu kusoo gadan lahaa kadibna maalintaasi farxadeeda uu u dareemi laakiin xanuunka ay wadata ayaa ka weyn waxaasoo dhan warbixin ay soo saartay dhakhaatiirta weliba qeybta markaasi shaybaarka caalamiga ah ee lansed dhegeystayaal loo yaqaano sida wargeyska boggiisa labaad saaka halkuu ku qorayo wargeyska halkan saaka sidoo kale boggiisa toddobaad wuxuu qoraya aada loo sugayaa caawa iyadoo dood xoogan ay dhexmari doonto madaxweyne ku-xigeenyaasha kuwa u tartamaya kenya kwanza iyo sidoo kale azimio lomoja waa labada shaqsi iminkan indhaha aadka loogu hayo maada karwa iyo sidoo kale rigaade gashagwa rigaade gashagwa iyo sidoo kale maada karwa waxay kasoo kala jeedaan bartamaha dalka waxaana markaasi miisaan xogle ay ku kala wataan sidoo kalena ka turjumaysa bartamaha tirada codka waa dabcan tirada codbixiyaasha halkaasi kasoo jeedo inay aada u tiro badan tahay ee iminkan lagu kala hardamayo sida horeanba warbixina kala duwan lagu soo sheegana in madaxweyne ku-xigeenka asxaabtiisa ama madaxweyne ku-xigeenka halkaasu ka horeeyo albabaarayaashii kala duwana infotrak iyo sidoo kale waa infotrak iyo tifa warbixinada ay soo saareen haddaba halkan shakhsiyaadkan saaka indhaha dabcan caawa indhaha lagu kala hayaa oo laleeyahay ama laleeyahay dabcan maada karua iyo sidoo kale ragaadega shagwa halkan waxaa laleeyahay waxyaalaha ay soo qabatay gabadhan ayaa markaas halkan dhinaca qeybta ay faahfaahin iyo dowladda markaas ay kala qaban doonto raila odinga haddii markaas dowladiisa kusoo baxdo waxaana markaas leeyahay waxyaalaha ay kasoo qabatay wadanka muddooyinkii ugu dambeysay waqtiyadii markaas mooy ilaa iyo waqtiyadii markaas u dambeysay kibaaki ilaa iyo dowladii dowladihii markaas ay aada ugasoo aada u dhaliili jirtay ee dowladda xukunka iminkan kasii dhammaanaysa jubli haddana ay markaas lagu tilmaamo qof markaasi aada u ad adag markaasi sharcigana sidoo kale inkastoo ay soo baratay ku ad adag tahay gabadhan waana gabadhan loogu magacaabo maada karwa waana garabka imikan uu ku duulayo raila omolodinga waana gabadh markaasi lagu tilmaamo dabcan go-aanadeeda adag oo wax waliba ee ka tilaabsata iyadoo sidoo kale dashi waxaana kale aana qaadanin waxay go-aansatana wuu socdaa oo ayada markaasi sida maskaxdeeda ay maagto ay markaasi wax walba ku wadataa sida waa gabadha markaas wax baratay iminkan waxaa leeyahay caawa maxaa u kala dhici doonaa ragaadayga shaagwa oo asaga markaasi jaamac dabcan wato keliya digrii ama jaamacadda keliya kasoo baxay iyo weliba gabar markaasi sharciga baratay oo arrimo fara badan kasoo kasoo qabatay sidoo kalena wasaa kasoo qabatay qeybta waa qeybta markaasi sharci sharciga dalka gabadhi looga magaca maada karuwa caawa ayaa indhaha markaasi lagu tagaya oo markaas shaashadaha laga fiirsan doonaa maada karuwa iyo sidoo kale rigaadayga shaagwa ragaada gashaagwa ayaa sidoo kale dowladihii kasoo shaqeeyey mooy oo samaray dhiyo iyo weliba dabcan waa deegaanada markaasi kala duwan uu kasoo shaqeeyey halka markii dambena uu ahaa kaaliyaha gacan ee dabcan madaxweyne uhuru kenyatta haddana wuxuu markaas yahay xildhibaan wuxuuna haddana markaasi ay usoo doorteen kenya kwanza inuu noqdo madaxweyne ku-xigeen doodooda iyo su-aalaha la isweydiin doono ayaa miiska saaran iyo weliba siday u kala jawaabi doonaan iyo sida ay noqon doonto maanta haddii ay markaas kaba soo qayb galaan iyadoo labaatan maalmood ay ka harsan tahay doorashada guud ee wadanka dhegeystayaal balcaawa iyo waxyaalaha markaas u kala dhacmaada karuwa iyo sidoo kale ragaadayga shaagwa iyadana baabkeeda halka waxaa markaasi sawirka saaka uu saaran yahay nin xumbaarsan dabcan ugaali ama soor markaasi xumbaarsan oo aada u weyn dabcan waa sufriyada ama eelaha ah ama waxa u taqaanaba in kuwa weyn oo muraadka kuwa lagu kariyo ayaa markaas ugaalidan lagu kariyey waa dabcan ugaali gaaraysa ilaa iyo waxay gaaraysaa shan iyo toban k g oo la kariyey ayuu tun ka soo saartay ninkan sida wargeeska saaka logu wuxuu leeyahay magacishada way soo laabatay haddii ugaalidii qiimihii hoos loo dhigay noloshana way soconaysaa sida wargeeska saakaalku qorayo weli soonko dabcan luqunta ay markaas iskula jiraan asagoo iminkan usii socda kuwa loo yaqaano east african community court kadib markii maxkamadda ugu sare dalka ay sheegtay in ay markaas uusan u tartami karin itis over leeyahay dabcan way dhamaatay on itis ama way soconaysaa dhegeystayaal i b c ayaa markaas iminka mike mufi sonko dabcan dabcan in badan ka hor istaageen inuu u tartamo xilka madaxka gafarnimada countiga mombasa isagoo horaan waxyaalo fara badan oo la sheegayo inuu ku takrifaray hantida countiga nairobi dabcan dowladiisii kadib markay ka qaadeen labadi kun labada kun iyo labaatankii xilkii golaha wakiilada aqalka hoose emsiyada iyo weliba golaha sanadka taasi ayaa markaasi saameyn xoogan dhibaato ku keenta leeyahay in markaasi xil uu ka qabto kountiyada kale dhegeystayaal sida wargeyska saakalku orayo laakiin muuqsan quusan leeyahay waa gafani hore countiga nairobi si oo keliya markaasi uu raadsado waxay noloshiisa ku qaabsan lahayd riidahaankii caanka ahaa dabcan markaas rajada weyn qabay ayaa markaasi loo diiday inuu ka qayb galo waxaa halkan uu ku andacoonayaa in markaasi dib u dhac xoogan uu ku imaado fiisihiisa iminkan wasaaradda sbortiga ee hogaaminaysa ambasador amina ayaa lagu eedeynayaa in dhibaatada ayada ka dambeysay dib u dhaca xoogan oo markaas orodyahanka uu ka sameeyey manyaala sida wargeyska bogiisa tobnaad saaka uu qorayo waad ku mahadsantii la socodka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka qoybari dhegeystayaasha iminkan qaadka telefoonadaasiyo tobanka daqiiqa soo hartay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waana soo qabsan kartaa dhegeystayaal wargeysyada si markaasi adigana aad u daalacato waxna oga akhriso una soo qabsato waxna oga fahanto soo qabso wargeyska oo halkaasi kala soco waxyaalaha kala duwan ay qorayaan dhammaantiin subax wanaagsan qadka telefoonku hore saaka subax wanaagsan aan leeyahay soo dhow walaal magacaaga wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal magacaaga maxamed cabdulaahi barquuqe waan ku salaamayaa in badan soo dhowow sa
madaxweydana waa doorashada adeer waa gar laba ninka ma qosaysa wiil ragn bay usaaci doonta gandhay guushe
aad baad mahadsan tahay barquuqe waa ku mahadsan tahay la socodka dhegeysta idaacadda star f m soo dhow subax wanaagsan uu ku salaamaya in badan walaal halkay ku sugan tahay
waa shariif saaxib morika shariif morika soo dhow waan ku salaamayaa
waa ku fiican saaxib alxamdulilah haye
waa ku salaamaya saaxib alxamdulilah waa fiican ka waran morika saaka maxay hadal haysaan maxaa isla dhex maraysaan
waxaa un waxaa un soo un isha lagu hayaa un maaragtay un kala guurka oo maaragtay oo doorashadii maaragtay aada iyo aad
kaasaa is aada lagu hayaa maaragtay dirbaanka dhacaya waa yaab
waa tahay aad baad umahadsantahay shukran waxaan ku salamaysaa waan kaa qaday xigaha kale saaxiib soo dhowow waan ku salaamayaa
السلام عليكم يوسف بكر wacalaykum salaam ugaas waan ku salaamayaa subax wanaagsan saaka
wax la mid a saaxib waa cabdullaahi yaale magaalada mandheera ma garatay cabdullahi yeer mandheera ka warran saaka
alxamdulilah walaalow ilaahay baan mahadle halkan soo socolaadaan deganahay ilaahay baan mahadle intaan ka warhayo horta caafimaadka boqol kiiba boqol haye
walow yaanan deriska inta badan ku wada bixin maaragtay laakiin intaan ka warhayo hadda ilaahay baan mahadle caafimaad baa qabnaa ilaahay baan mahadle waa kaga masaaxib aad baad umahadsantahay waan ku salaamayaa xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow subax wanaagsan waa dhawahay assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu kaa waran saaka deegaankaad ku sugan tihiin
alxamdulilah xaliimo salaad waaye maasha allah ilaahay waana jecel yahay annagaa caasiya ma ogin mhm nin walba hoshiisa waa eersan yahay ilaahu naxariistaadana siiyaan leenahay alxamdulilah muslimiinta wixii codkayga maqlaa intii bogtana allaha caafiya intii dhimatayna allaha u naxariis idinkana cimri dheera ibaadaan idinku ogaa insha allah aamin shukran aan ku leeyahay mami waa umahadsantaha hooyadaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
dhadhaban kala socodla jeejey jj dhadhaab ka waran saaka ilaahay baa mahadle waxaan leenay nene mm ilaahay wadana saaka ah hawadana saaka way fiican mhm adalaha intana waa ruto iyo rayla aad iyo aad maalin wanaagsan marka shukran jj wuu mahadsan yahay dhadhaab xigaha kale qadka telefoonka السلام السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu آه، مزيق اللي كابوري شعبك محمد طوان muzeyga dhikabuurey maxamed tawanan saaxib aan ku salaamaya soo dhowow in badan waan kaa qaaday abow ma sha allah boqol kiiba boqol aada loo fiican yahay haye
madalaanta ugu weyn waa un doorashada inay tahay dalwax madax laiskula jiro aad iyo aad annakoo nabad ilaah na dhaafshaan leenahay marka waxaan leeyahay dhegeystayaasha o dhan maalintaa idiin wacnaato reer buuraan waa salaamaysaa Ah, reer buurana waan salaamayaa xareed cumar buule buurana waxaan leeyahay maalinta ku wacnaataan waan aad ku salaamaysaa aad uad umaqsantaha shukran xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow waan ku salaamayaa soo wanaagsan
walaalkiisa xanaagsadaan ka oranay shukran magacaaga
yaa qasuubiyo walaalkeelkana kusugnay jawi aad iyo aad buu macaya waxaa lalayma xadiiskaa lagu talagalay tan socdaan maasha allah sax wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qaadaysa fawriyaasha sax wanaagsan ka oranay aan badan walaal in badan riyaaq ay mahadsan tahay deegaan deegaanka soomaalida etoobiya ah ee ka soo wacday gabadhaasi soo dhowow bukadow waa maxamuud daahir dhaqane maxamuud daar dhaqane Haye.
salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu haye bal Wax ka waran wanaagsan saaka aan ku leeyahay. Al- alxamdulilah ilaahay mahadle siyaasadda ka waran iyo masalaane intaan ogno nabadee siyaasadda way kartay way kartay haye hadda waqti guryaha laisu gelaya ide macaan ayay lagu hayay Lis- oo garabka laisku tutuujinayo walahi waqtigaa la gaaray eeda seed nin aan weligaa u arkinba
weli wax kuu imaada maarato garabka kuu tuuji waa lis booqanaya anagoo kale urdo oo maleba waa nala wareeriyey dadkii lalacaa oo dhan
meeqa- meeqa- meeqa- maalinta meeqaa bar buu gacanta kaa shuminayaa waraane oo dadkii lalacaa oo dhan baa hadda waaga ku shuminaya ordaa kuleeyo walaalow maxaa sidan baa intaa ka jabay kan way uga inaad ya haye war xaggee jirtay shantiisa xaggee jirtay waxaan ark- waxaan arkaya nin intuu meel tuulo aaday oo een, xoolaha ee, ee, een, xoola ee, ee, naf ari oo li- oo lisa arkaya oo dadku le waa daashay kaa kaa qabtaan kuwan kuwan kula lis haddii had wax kasta waa lagu qaban had waxaa tirawa dadkii baadiyaa la weeraraya oo meel dadkii reer baadiya way way yaaban yihiin ay maleeyin oo ay leeyihin dadka radookaya ma shalay waxaan tagnay meel ay ruqa haye oo masaafay markii laga baxo ay laba iyo toban kilo mita intaa u jirto oo sax
marka dadkii baadiyey way yaaban yihiin ba dad aan cadow magaalada ka imaadaan wadni war waxaan degi waxay leeyihin waxay leeyihin dadka baari dadka baariyaasha maxay leeyihiin
war xagee ka imaa dadkii waa adeer ma- kan waa ninkii dhulku fariisan ba haddaa aragto kaale marka wallahi siyaasadda waa karta hadda habriya wax aqala laisku gelay waa tahay reer masalaani iyo sidoo kale burugumurey aad bay u fiican yihiin wallahi gubarey way fiicanta hadee eh, xaafadiina way ku sugaysaa kolley adaa magac dhabatee ma ogtahay wallahi wuli wa- sacuudi
sii diyaariyana wuxuu yihi sacuud waa soo socdaay adaa idaacadda ka sheegtay wuli sacuudi waa inay bakad aawe U- unsig unsigaana sii shad unsig wallahi de xaalkaada niyo wa- waaga horena waxaad sheegatay eh, bula gubarey waa ka boode torobora waa ka boode aada iyo aad
marka aniyo wade hadda sacuudiyaa ka boodi bulis waa tahay waa waa soo socdaa maxamudow insha allah waayahay dhegeystayaalkii o dhan waxaa leeyahay waxaan ugu baaqaya dadka si nabadgelya nin kasta inuu ololi isku wato oo aan qayli iyo dhibaato aan la keenin shukran aad baad umadsantay maxamuud daahir raqani ku mahadsan yahay oo saaxiibka idaacadda waan ku salaama walaal soo dhowow
waa kaa qaadi yuusuf alxamdulilah fiican oo bashka xaga dheere bashka xagadheere ka waran saaka alxamdulilah walaal aad baa loo fiican yahay waxaan dhaxan dhaxan ka ahayn qabowga aad baa loo wanaagsan yahay haye marka qabowga yurub baa anaga waan ka soo dhawo anaga noo imaado mar nima ilaahay waaye maasha allah nimcatu rabbi aad waxaad rabbi alxamdulilah aad baa loo fiican wax dhiba maana maqal insha allah aad iyo aad baa nii salaam adiga shukran bashka aad baad umaadsan tahay saaxiib u mahadsan yahay sh- bashkaasoona xagadheere iga soo wacay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow walaal soo dhowow waan ku salaamayaa
salaam walaa aniga amade sisiyada waa axmed dey sielow ah, codkaada baryaan waa la waayay axmed dey
Ah, meeshan doorasha lagu hayaa doorasha doorasha lagu hayaa sielo maxaa la hadalhayaa is ugu weyn oo isla- isla dhex maraysaan axmed dey
raila iyo adeega la runta lasku haystaa runta lasku haystaa dadku waa wada waa wada raila iyo sielo ah, sax
asalaamu calaykum shukran wacalaykum salaam axmed dey wuu ku mahadsan yahay. soo dhowow subax wanaagsan
waa wanaagsan oo waxaan wax wanaagsan sar f m waa maxamed ibrahim maxamed oo kala soo xiriiraya county madhara soo dhowow maxamed
in aad oo aad eh, madhara waa lagu- waa bariistay keliya waxaa jira karkarka siyaasadda eh, gobolka Mhm.
kenya Mhm, oo laga dareemaya kaabeen aad u culus sax
marka aad iyo aad eh, waan islaamaya siyaasaddana waxaan leeyahay wax ka dhiman dhowr maalmood iyo dhowr usbuuc marka waa arkayna meesha ku dambayso aad baad umaadsantahay maxamed waan kaa ahmed cilna maneera iga soo wacay saaka hablihii hadalka ma hayo waxa ugu can ma garan karayo raggii baa ka xoog badiyay oo qadkii aad ugu cariirinayaan soo dhowow waa ku salaamayaa deegaana qaar ay weli maqleen sida wajeer hadalka ma hayo walaal soo dhowow kuwaale hadalka ma hayo wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
xuseen faliil waa ninkii xuseen falleer ahaa xuseen uu soo dhowow saaka xil horaa soo kacday
xilli horaan soo kacay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin maasha allah waa rabbi haye
saacadda inaad ka soo qaybgeliba saaka iska midaysanaayo maasha allah aad iyo aad
walaalo waan ku salaama caawi dawligana wuu degan yahay caabari oo alxamdulilahi rabbilcaalamiin wixii un gaarka xagarjiridaha aad baad umaadsantahay shukran ma- eh, maxamed xuseen falleer waan ku salaamayna anagana
salaamullaahi calayhi waan ku salaam walaal aad baad umaadsantahay xuseen faliir oo saaxiibkayga xuseen qadku soo gala saaka waa tahay qadadka telefoonada soo dhowo walaal waan ku salaamaya subax wanaagsan
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu walal fardaaso gaarsa fardoosoy gaarisa ka dhankee
buura kamar buula kamoor saakaasoo lagu yahay buula kamoor wallahi maasha allah aad iyo aad baa loo fiican haye maxaa la hadalhayaa saaka buula kamoor
kaabeen baa lagu jiraa haye dhulka ilaahi noo fududeeyaan leen alxamdulilah sida kale aad baad umaadsantahay fardoos waan ku salaamayna in badan yoodhaas buula kamoor iga soo wacday gaarisa soo dhowo waan ku salaamayaa
waan kaa qaaday salaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu soo dhowo magacaaga
magacayga waa mahad cabdi waxaan ku suganahay magaalada gaarisa qaab ahaan bolisiin mahadow buula iftiin saaka ka waran kheer alxamdulilah bashbash iyo barwaaqo alxamdulilah waa qabow mooge haa
alxamdulilah intaan ka warhayno waa la soo nabadkacay maasha allah saaka booliftin waa ciiraysaa eh?
aad iyo aad maasha allah maasha allah inta ilahi lagu mahadiy alxamdulilah Igu- iguu salaam ree booliftin saaxiib haye sidoo waa tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow may maqlaysaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
misas bakada waan ku salaam walaalo in badan adiga dhammaan dhegeystayaasha waxaan asana waxaan idin leeyahay maxamoy baa
haa maxamoy soo dhowow
dhawaan dhawaay walaalkey waa faa'iidaa wadashaa leeda inaad qowdan ku malaynaa caloshaa kale iilooy dadka maya ma kale ilmaame qofkii kugu horreeyo xamooy ku dhaw wa- yuu ahaa ma hooyaheed mise aabo ya qofkii kugu horreeyo ku dhaw xamooye ku dhaw kuwa kuwa
maalkan kama sheegi kari
Ay, waa tahay ka waran saaka meesha halka ku suganta horta gaarisa gaarisa ka dhankee
boliskaay buliskaay ka dhanka buliskaaga ma aqaani haye ii wad saaka salugiya buliskaay alxamdulilah jawi degan maasha allah nimcatu rabbi aan ku dhex jirnaa mhm aad bay umahadsan tahay eh, xalimo buliska ay ku sugan tahay eh, ku mahadsan tahay cabdulaahi axmed cabdulaahi warkii sideedii subaxnimo ayuu noo akhrin doonaa soo dhowow laakiin dhegeysta
asalaamaaleykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu salaamaaleykum saaxib waa deeqo balanbala deeqow balanbala ka dhankee joogtaa saakee dhankee ka joogtaa
balanbala gudahan jooga town
waxaa dhex joogtaa magaalada dhexdeeda maa
haye qeybta hanuudo mise qeybta ee qeybta aan laga soo gelayo cali yuusuf dhankooda dhanka cali yuusuf okay xaaladaha dhagdhag soo ma ahan alxamdulilah saaxib waa la fiican yahay jawiga aad u macaan haye wax dhib ma jira aad waa la wacan yahay aada iyo aad maalin wacan baan kuley shukran saaxib deeqo uu mahadsan yahay ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka qeybr ay dhegeysanaysaan arrimaha gargaarka binaadinimadii qaxootiyada oo talaado weliba halkan aad ka dhegeysataan kalana socotaan idaacadda star f m codka gobolka qeybari arrimaha gargaarka binaadinimada waxaa aalaba inila socodsiya anigu ah yuusuf bakad iyadoo markaasi aan soo kala xigano warbixino markaasi kala duwan ay soo saaraan qaramada midoobay sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-ad u qaabilsan ayuu dabcan waa qeybta markaas office of coordination of humanitarian u n ocha waxaa sidoo kale soo qaadanaa dhegeysa qodobada markaasi kala duwan ay soo saareen hayada hay-adaha markaasi qaxootiyada u qaabilsan u n h c r hay-adda cunada adduunka w f b hay-adda beeraha ee faw hay-adda caafimaadka w h o hay-adaha dhammaan maxalliga sida web relief hay-adaha markaas caruurta u qaabilsan save the children iyo hay-adda unisef dhegeystayaal dhammaan hay-adahaasi oo weliba kuwo kale markaasi tiro badan ayaa markaasi qodoba qodobo kasoo kala qaadanaa dhegeystayaalo markaasi suurtagal dhaxal ah u noqon karta dhegeystayaal dadka mu- markaasi muhaajiriinta dadka markaasi barakacyaasha oo dadka markaasi aadka loo daneeyo wadamada markaasi iyo weliba qaxootiyada dhegeystayaal waxaana markaasi soo qa- soo kala qaadanaa soo xulanaa qodobada markaasi waxtarka leh markaasi wax soo kordhin karo sidoo kalena dadka ay ka dhaqan karaan ee binaadinimada ay qayb ka tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybari saaxiibayaal haddaad ku sugan tahay mandheera waxaa naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic shan haddaad ku sugan tahay habasweyne iyo wajeer waxaa naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic saddex hadaad ku sugan tahay gaariso dhadhaab masalani tanarifa waxaa naga dhegeysanaysaan- waxaa naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic hal haddaad ku sugan tahay sielo meru masal waa dabcan sielo iyo meru iyo sidoo kale balambala iyo sidoo kale madogaashi waxaa naga dhegeysanaysaan hal eber laba dhibic saddex halka sidoo kale mombaaso asxaabteeda naga dhegeysanayaan hal eber se- waa hal eber saddex dhibic shan hal eber shan sagaal dhib waa hal eber shan dhibic sagaalna waxaa naga dhegeysanayaan asxaabta nairobi ku sugan iyo xaafadeeda kala duwan marsaabit mooyaale siddeetan toddoba dhibic toddobo halka isielo horan aan sheegay hal eber laba dhibic saddex ay naga dhegeysanayaan Mud- muqdisho asxaabta sida tooska nagala socoto waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic eber halka asxaabta sida tooska live streamka ay nagala socdaan www star fm co k dhammaantiin waxayna leeyahay subax wanaagsan kuna soo dhawaada imikan qodobada markaasi kala duwan oo aad ku maqli doontaan oo xiise markaasi kala duwan oo wataan oo ku saabsan arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo cid weliba dareenkeeda shacabka qofka laga doonayo inuu ku daqado sidoo kalena bal xal loo heli karo nidaamka iyo weliba ducooyin dhegeystayaal xalahadan iyo dhibaatadan kala duwan ee qaramada midoobay soo saarayaan ku aadan wadanka soomaaliya si markaasi aas kula gorfeyno waxyaala fara badan aan kaaga dabagay dhegeystayaal laakiin marka hore dhegeystayaal aan soo qabto mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ah dhegeysta waana shirkadda isgaarsiinta safaricom shirkadda safaricom ee mar waliba waxay markaasi macmiisheed u haysa adeegyo wanaagsan oo ay markaasi ku farxaan macmiisha macmiisha safaricom ayaa hadda waxay doonayaan ama u helayaan inay soo iibsadaan telefoon casri ah oo ay ku iibsan karaan labaatan shin maalin waliba safaricom ayaa hadda waxay doonayaan in macmiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa la midka ah waxaa hadda dhegeysta aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee union rayo bro oo hadda ku iibsan karta labaatan shin maalin waliba fursadda ayaa keli waxaa kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macmiisha isticma- isticmaala mulika mwizi iyo telefoonka kenyaanku yaqaanay kabambe matooshulaha soomaalida dhaahdoona macmiisha telefoonka yahay two g three g adeegan waxaa markaas la dhahaa lipa mudhogo mudhogo micnaheeda tahay tartiib tartiib u bixi adigoo markaas adeegsan dabcan ama adigoo deg deg iyo haraka buuq aansan qabin tusaale dhegeysa markaad haysato telefoonka casriga oo internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga faaideysan kartaa waxyaabo badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googoleka ayaa sidoo kale wax kaga baari karta waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa inaad gurigaada kaga soo shaqayso mise waxyaala fara badan aad kaga qabsato weliba ardayda kuwa jaamacadaha kolejyada akhristaan ay u isticmaali karaan telefoonkaasi new neoray bro waxaa sidoo kale u isticmaali kartaa qariirada googleka sawirka sidoo kale ku qaadan karta masawira aad ku qaadan kartaa kuwaasoo laga yaaba inay ku cajibgeliyaan waa sawiradii markaas ugu dambeeyay waxaa sidoo kale telefoonka u wataa youtube facebook instagram telegram meelaha markaasi waxyaala qaar dadka ay ka baran karaan weliba kuwa markaas dantooda iyo yoolkooda weliba markaas rabaan inay danta ay gaaraan haddaba haddii markaasi adiga aad u baahan tahay oo sidoo kale u baahan tahay inaad qaybta cunno karista qaybta isqurxinta cilaansaarka qaybta harqaanka waxaasoo dhan inaad ka barato qaybta youtube-ka aad ka baran kartaa waana fursad markaasi aan weli kusoo maraynin laakiin telefoonkaas soo qabso waana qiimo jaban haddii markaas adiga ciil ama sidoo kale aadsan haysanin lacag aad tira- lacag fara badan oo telefoon aad kusoo qaadato dhegeystayaal laakiin kan waa ku mid ku fahmaya jeebkaada markaasi een, kula qoslayo oo sidoo kale wax badan kula qa- dabcan aad kala qe- aad ka- markaasi macamiisha iyo wax badan iskala fahmi karaan macamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan markaas inuu kulmaan telefoonka new new raybro iyo in kale fursadan lipa mudhooga mudhooga tani waxay markaasi micnaheeda tahay haddii aad isticmaalaysa telefoonka casriga kama faa'iidaysan doonted wejiga hore fursada lipa mudhooga mudhoogo sida markaas inaad fiiriso qaac haddaad doonaysa in aad u fiiriso oo aad rabto inaad qayb ka noqoto mise inaad loogu ogela telefoonkaas waxaa marka hore qaraacaysa xidig shan afar afar afar gees waxaa qaraacaysa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four four hash kadibna xulo lipa mudhoogo mudhoogo haddaad markaas u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhoway safaricom markaad lacag hesho waxaana waana in markaas sida ugu dhaqsiyaha badan aad markaas ku aado kadib waxaa markaas bixinaysa lacag horumarayso shan boqol ah oo halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi waxay fursad markaasi kuu siinaysaa inaad si tartiib ah iskaga bixiso lacagaha markaas shirkadda ay kuu leedahay adigoo isbuuc aad ku bixin karto maalin aad ku bixin karto sidoo kale bil aad ku bixin karto waxaan ku leenahay qaraac star five four four hasham xidig shan afar afar afar gees si markaasi maanta nafsadaada aad ugu heliso haddii aad markaasi fursadan haysanin inaad hesho waxaa micnaheeda tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diradda anaga saaraynaa dadka aan haysanin telefoonka ee new new raybro ama telefoonada casriga ah si aan dadka kale u dawageyno oo markaasi oon qofkan usoo qabanno ama usoo garab qabanno amase garab qabanno si wax badan ola fa- uga faa'iidaan dunidan markaas ay kala jahanqaadaan qaybtooda ay ka raacdaan si markaas aad u ogaato inaad heli karto waxaan ku leenahay mar kale star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees ayaad qaraaci kartaa si aad u xulato lipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal aan kugu sii dara dhegeystayaal iminkan waxaa markaasi looga digaya dadka xag jirka ah oo had iyo jeer adeegsada farrimaha iyo weliba sheekooyinka qancin karaa in ay su- usoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaana dhalinyarada eh, dabcan qay- eh, qadyadooda ama dadka xag jirka qadyadooda ay kaga dhaadhiciyaan dhalinyarada cilmi baaristu waxay muujinaysaa in internetka iyo weliba baraha bulshada ay sii kordhayso ee noqdaan wadada markaas isticmaa isticmaalka ah ee si loo loo sii dhiirigeliyo loona xagjiriyo loona shaqaaleysiiyo qeybaha khatarta ah dadka sida dhalinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid wax ku ool ah waxaa loo baahan yahay inay si weyn dowladda markaasi loo saaro horumarinta sheekooyinka wax ku ool ah oo markaasi eh, ku saabsan goobaha caadiga iyo weliba kuwa dijitaalka ah si taasi loo gaaro hadafka guud ee xaysinta waa ka hortega sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirka kuwaas oo ku dhex milmay bulshada taasoo horsadayso inay noqdaan xagjirnimo barashada wata harunta qaranka ee la- dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheeko- sheekooyin eh, ka gedisan iyo kuwo kale markaasi lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyadoo aalada dijitaalka ee kala duwan si ay markaas ugu daawadaan mise ay u daawadaan dad kale dad kala duwan oo ay ku jiraan kuwaas oo dadka aadka ugu nugul amse la kulmaan fariimaha ujeedada tahay inay xagjir laga dhigo dhalinyarada oo ay ku biiraan kooxaha xagjirka dhegeysta ha- ha- ha- waa halkudhigu muxuu yahay shirkadda bref waxay markaasi ku leedahay ukiona kitu sema kitu haddaad wax aragta markaasi sheeg hakuna dini ambaye inatetea ugaidhi ma jirto cid markaas ama ciddeen u ag- u- markaas u- u eexanayso mise een, dabcan eh, ku taageerayso eh, xagjirnimada ma jirto waana sida uu ku leeyahay Usio- usione buibuyi ama dabcan xijaabka dumarka ay xirtaan mise eh, kansuga mise eh, qamiiska dadka ay xirtaan haddii aad aragto qofkaasina ma ahan qof qaacido ah ama qof ar- xag jir ah balse qofkaasi dharka u qabo labiskiisa ayay u tahay ogaidc waxaa uu leeyahay Chuk- eh, dabcan jukuwa msimamo qaado go-aan adag ka hortag ugaidhi kataa ugaidhi ama xagjirnimada ka horteg dhegeystayaal maantaba ka taxdar xagjirnimada waxaale markaas dembiyada dhibaato nafsadada ku keeni karta dhegeystayaal idaacadda star f m cunta gobolka uqeybr ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal imigana dib uga soo noqon hay-adda markaasi qaramada midoobay weliba qeybta markaasi hay-adda web relief waxay markaasi soo saartay warbixin ay diirada ku saareyso ee markaas kala kaashanaan hay-adda i r c waxay markii ugu horeysaba abid guddiga samata bixinta caalamiga ee i r c ama i r c ayaa soo saartay digniin dabcan xasaaradeed oo ku saabsan warbixin warbixinteeda sanadlaha ah ee liiska xaaladaha deg dega ah ee i r c waxay markaasi ku baaqaysaa in tallaabo deg deg ah laga qaado soomaaliya etoobiya iyo kenya iyadoo si gaar ah uga walacsan tahay macluusha ee ku xoogeysanaysa ee ka jirta soomaaliya ee beesha caalamka ay si haliis ah ay dabcan u dayacday waqtiga macluusha si rasmi ah loogu dhawaaqo dabaaqadii sanadkan ayay ahayd waxay markaas dabaaq sanadkii hore waxay markaasi noqon doontaa mid aada markaasi daahin dabcan baahida faraha badan ee cid waliba indhaha iska saari doonto mise iska dabooli doonto si markaasi loo badbaadiyo boqolaalka kun ama dadka markaasi malaayinka qof oo dhibaataysan xaaladaha kala duwan ee wadanka soomaaliya aqoonsiga i r c ee khatarta sii kordhaysa ee soo food saarayso bariga africa ayaa dabcan nagu kaliftay inaan markaas etoobiya iyo soomaaliya dabcan gelino tobanka wadan ee markaas ugu sarreysta ee walaaca leh ee ku jira liisaska gurmadka deg dega ah ee sanadka labada kun labaiyo labaatanka taasoo tilmaamayso wadamada markaas ugu khatarta badan halista ku jira xaaladaha deg dega ah ee cusub ama dhibaato biniaadinimo ay kusii xumaanayso qiimeynta waxay markaasi ku salaysan tahay labada i r c waayo aragnimada tobanaan sano oo ay markaasi ka shaqeynaysa gobolada iyo weliba habkeyaliiska ilaalinta gaarka ah ee i r c waxay soo jidatay daraasiin tilmaamayaan tiro iyo weliba tayo leh sida jilacsanaanta gobolka iska horimaadka sokeeye awoodda gobolka iyo weliba dayacanka cimilada ama dabcan cimilada oo markaasi aada u xun qiimeynta i r c waxay dabada ka riixaysaa nugleynta gaarka ah gobolka waxay si aada markaasi daha oo qaaday caqabadaha badan oo ay markaasi hore loo arag laga bilaabo masiibo daran oo musiibo aan hore loo arag ilaa dabcan colaadaha sii kordhayso ilaa markaasi bixitaankii dagaalka ukraine oo aan markaasi caadi iyadan si aad ah markaas loogu diyaargaroobin xiisado cusub oo markaas ka wacan tahay saameynta isku dhafka ah ee saddexda abaarood ee waaweyn tobankii sano ee lasoo dhaafay sanadkan soomaaliya etoobiya iyo kenya waxay markaas dhexda ugu jirtaa abaarihii ugu darnaa uguna dheernaa muddo wadi tobnaan sana waxaana si aad ah loo eegeynaa ama u eegeynaa inaan u sameyno colaad dabcan dabcan saameynta xolo dabcan waa waxuu leeyahay ama waxay leedahay dhibaatadan saameyntan colaadaha ukrain ka taagan iyadoo boqolkiiba halkaas iyo qaramada midoobey u jeysatay si wax markaas oo qabtaan una gargaaraan dadka ku dhibaataysa wadanka ukrain tirada dadka gaajaysan ee gobolka ayaa lagu wadaa inay kor usii dhaafto ilaa iyo labaatan milyan marka la gaaro sebtembar ku dhawaad laba jibaar marka la barbar dhigo dabayaaqadii labada kun koob iyo labaatankii in ka badan saddex milyan oo dadkan ka mid ah ayaa markaas zurbo la kulmay xeerarka ugu xumaa ee gaajada taasoo kordhaysa halista dhimashaha dhibaatada markaas ugu daran ayaa soomaaliya soo oogelaysa macluul i r c filaysa inay kasii darnaato macluushii ugu darneed ee labadii kun iyo tobankii labadii kun koob iyo tobankii ay ku dhinteen ilaa iyo laba boqol iyo lixdan kun oo qof maanta etoobiya kenya iyo soomaaliya waxay markaasi ka mid yihiin boqolkiiba labada dadka markaasi adduunka laakiin waa dadka waa dadka adduunka ugu dhibaataysan laakiin waxay hoy u yihiin toddobaatan boqolkiiba cunno yarida dadka u daran ama la ildaran dhibaatada ka soo gaaraysa caruurta dadka waayeelada hooyada markaasi hooyada iyo dhallaankeeda haddana dhibaatada waxay markaasi kusii ku dhibaatoodeen ama ku dhibaatooye dhibaato ay kasoo gaarsay inay u soo jidato dareenka weliba maalgelinta u baahan in wax looga qabto taasoo qaramada midoobay iminkan loo taalo sidii wax ooga qaban lahayd sidoo kalena ay u fududan lahayd dhibaatada weliba lacagihii ballanqaadka loogu talagalay in wax loogu qabto wadamada east africa ee ka mid ah tahay kenya kenya soomaaliya iyo sidoo kale wadanka ethoobiya waxaana markaasi tilmaamaysa oona sheegaysa qaramada midoobay sida hayda ku tilmaamaysa halkan in baahiyo fara badan ay markaas loo qabo iyadoo lacagaha tirada badan wax looga qaban lahay raashinka loogu soo iibin lahaa weliba daawooyinka markaas nafaqada ah ama nafaqooyinka in loogu soo iibin lahaa dadka waayeelada ah iyo caruurta ina haddana gacantiisa lagu hayn keenaysa inaysa aada usii badato tiradana kor usii badato gaaraysa labaatan milyan oo dad ah ma jiraan wax dabiici ah oo markaasi ku saabsan macluusha qarnigii koowaad iyo weliba labaatanaad inkasta oo dhowr arrimood oo isku dhafan oo ay keenaan aqabeel la-aanta cunno oo hoos u dhaca dhimashada tirada badan waa dad- waa dabcan waa dad aad markaas saameyn xooggan kasoo gaartay oo horseeday waxqabadka la-aan ca- ka jirto gobolada qaar ama sidoo kale wadamada qaar dhibaatadan waxay ahayd mid markaas la saadaanin karin ah, lagana hortegi karo waa ay waa ay soo shaacbaxday inkastoo oo laba sano oo digniin so- ee soo noqnoqotay waxqabadka la-aantu waxay markaasi ka turjumaysaa fashil ballaaran oo ku mid nidaamka caalamiga ah iyo weliba gobo- dowladaha ee markaasi aan u baraarugsanayn sidii nolosha markaasi gobolada qaar ay kusoo adkaan karto iyo weliba dhibaatada abaaraha durba aad ay bay u daahday in ay markaas laga joojiyo inay dhintaan ama sidoo kale dhibaatada xoogan ee culeysada faraha badan keeni karo laakiin waxaa haddana weli jirtaa dabcan daaqad fursad ah oo markaas loo hori karo loona mari karo si loo kordhiyo da- dadaalada markaasi ku saabsan gargaarka si loo yaro heerarka dhimashada iyo weliba siraca dadka iminkan gobolada qaar ay kusoo jeegayaan waxaa markaas iminkan halkan tusaale usoo qaada sidoo kalena sabiro fara badan aan arkayaa sidii wadanka soomaaliya ah oo la arkayo qeybo kala duwan tu- waxay ku leeyihiin dabcan shan kilo shan boqol oo kilomitr shan boqol oo markaasi socod ah markaas socoto ama hal kilomitr waxaad arkaysaa eh, dabcan da- dameero meel ku dhinteen xoolo meel ku dhimatay geel meel ku dhintay ari meel ku dhintay lo meel ku dhimatay dabcan dadkii ayaa markaasi waxyaalihi ay ku tirsanayeen iminkan ha- fajac ku noqotay oo ay xoolihii si markaasi abaar ah daran ooga dhammaadeen haddaba heerka markaas qaramada midoobay iyo i r c ay doon- doonaysaa in waxa looga qabto ayaa markaasi sheegaysaa inay soo saarto lacagihii ballanqaadyada sidoo kale ay soo daadejiyaan si wax looga qabto loogana hortago labaatanka milyan oo dad ah oo laga yaaba macluusha inay eh, ku dhufato kadibna ay u dhintaan tiradan ayaa markaasi kor u dhaaftay tiradii horaan ahayd oo markaasi laga rabay inay hoos u dhacdo laakiin waxqabad la-aan iyo taageero la-aan iyo cuno la-aan iyo weliba badqab la-aan iyo sidoo kale nafaqada la-aan oo ka jirto ayaa halkaasi keentay sababtana inay sare usii kacdo siina laba jibaarmato hay-adda qaramada midoobay waxay iminkan ay doonaysaa sidii markaasi iskaga kaashan lahaayeen sidoo kalena loogu baraarujin lahaa mise looga dhaadhicin lahaa wadamadii horaan ballanta qaadeen inkastoo laakiin boqoladii ama boqolkiiba la helay sideed iyo toban haddana weli ma la kaafin karo oo waxaa markaasi loo baahan yahay hal dhibic sagaal bilyan oo lacagta dollarka maraykanka ah si wax loogu taaguleeyo looguna qabto keliya wadanka soomaaliya tiradan ayaa markaasi noqonaysa mid aan waxba ka bedeli karin iyadoo haddana baahida ay sii badan tahay haddana waxaa keliya la doonaya in la gaarsiiyo dadka sida ay u kala nugul yihiin una baahi badan yihiin una dhibaataysan yihiin una haraadsan yihiin dhegeysa si wax looga si markaas cid waliba loo samato bixiyo oo ay mar kale lugahada u istaagto oo waxna ku qabsadaan daradii u dambeysay ee hadda qaramada midoobey soo saaraysay ee sheegtay in ay kasii darnaan doonto tii markaasi dhacday labadii kun iyo tobankii labadii kun koob iyo tobankii dhibaatadii macluushii faraha badneed ee dad aad u tiro badan ay ku dhinteen gaaraya ilaa laba boqol iyo lixdan kun oo qof hasha halkan halka waxay tilmaamaysaa in haddii muddada s- ee soo socota isagana ay kusii socoto wadanka soomaaliya in sanadka soo socda labada kun saddex iyo labaatanka ay noqon doonto wadan markaas dadka hadda indhaha isku hayaan laakiin waxay sheegayaan in indhaha markaasi kala qaadi doonaan haddii aan waxba laga qabanin iskuma filno oo iskuma kaashin karaan dowladaha iyo waa dabcan waxay ula jeedaan hay-adaha qaramada midoobay balse deeqbixiyaasha ayay ka codsanayaan in arrintan ay soo farageliyaan sidoo kalena waxay ka qabtaan durbo ayaa markaasi da- ee, dabcan waxaa arkaysaa ee, kordhinta ee, waxa- waxa- weli waxaa jira ee, dabcan daaqad fursad ah oo markaas lagu kordhinayo dadaalada gargaarka si loo yareeyo heerarka dhimashada iyo silaca haddana nidaamkan caalamiga ahi wuxuu markaasi fadhiyaa dhexdhexaad wakhtiga saxda ah ee loo baahan yahay in lagu lagu dardargeliyo ma jiro wakhti ee, suga oo xog ururin si loo xaqiijiyo waxa i r c horey baa ku arkaysa dhulka wad- dabcan intay markaasi ku jirtay ba- ee s- cilmi baaristeeda ay ku jirtay soo saartay dhibaato fara badan iyo culeys fara badan iyo weliba arrin markaasi ay ku noqotayba inay fajac ku noqoto i r c ayaa sheegtay inay ka shaqayn doonto sidoo kale u nidaamin doonto sidii dadka wax ay ku heli lahaayeen dhegeystayaal oo dadka markaasi dhibaataysane ku dhawaad macluusha ayaa soo noo she- dabcan sheegi doontaa marka ay go- goori goori tahay in dadka ay markaas si wadajir ah ay u dhintaan ma- xoolahoodii sidoo kale ay ka dhammaadeen haba qaarkood ayaa markaasi kaambiyada qaar soo galay oo barakacayaasha ah hadda haba ahaata qaybta markaasi baydhabo ha ahaata qaybta markaasi ee muqdisho haddaba dadka waxay haddana tahay ama safar dheer markaas usii gelayaan waddo ay ay ka bixi karin qaarkood laga yaabaa in carruurtii xitaa ay dhexda kaga dhu- ay kaga dhinteen oo kadib markay waayeen biyo waxay afku saaraan waa dhibaato waa nasiib darro sida hay-adda ay ku tilmaamayaan kuna sheegeen in imikan cid waliba go-aan ay ka saaran tahay kana go-an tahay sidii wax markaas loogu qaban lahaa dadka- dadka dhibaale- dadka dhibaataysan oo tabaalaysan ee wadanka soomaaliya maalin kasta oo shaqo laguna laantuna waa nolol ama geeri wuxuuna halkan leeyahay everyday inaction is a matter of life or death wax walbo oo shaqo la-aantu waxa- waxaa dhibcan leeyahay waa nolol ama geeri waxaa sida markaasi ku turjumaysaa ama ka hadl- kaga hadlaysaa in cid waliba imikan kaalinteeda ka saaran tahay sida ehelkeeda qaraabadeeda iyo weliba dadka isku dhaqanka yihiin fahmi karaan inay wax kaga qabtaan kagana bedelaan kuna sameeyaan sidii nolosha wax dib markaasi loogu soo celin lahaa loona badbaadin lahaa dadkan tiradan ayaa horaan markaasi qaramada midoobay hay-adda socdaalka adduunka iyo qar- iyo weliba qar- hay-adaha mar- markaas u qaabilsan qaxootiyada u n h c r hay-adda cunnada adduunka w f b ku shiishtay kunti kuna tilmaamtay in tiro markaasi ay s- ay u- aada u tiro badantay gaartana toddoba dhibic hal milyan oo dadka oo soomaaliyeed oo ku dhibaataysan gudaha waddanka soomaaliya waxaa hayadda ay sheegtay in haddii fursaddan weliba aan laga fiirsanin oo sidoo kale iminka loo soo gurmanin loona fiirinin waxyaalaha iyo baahida dhibaatada ay qabaan inay kas- kasii dari doonto noqon doontona inay sii laba jibaarmato tiradaasi waa sanadkan gudihiisa dhegeystayaal inta la gaarin sebtembar oo bilooyin keliya ay naga xirsan- ay naga harsan tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan warkii ayaa maqli doontaan iyo sagaalka subaxnimo markaan isku soo laabano qodobo kale markaasi suu gudageli doonaa oo markaasi faahfaahintooda ah, aan dabcan ay noqon doonto mid markaasi ku- mar kale ku xiisogelin doonto sidoo kalena wax badan aad ka fahmi karto dhibaatadii culeysyada wadanka soomaaliya haysatay iyo weliba dadka iminkan oo waraysi laga qaadayo oo ka cabanaya dhibaatada iyo culeysyada kala duwan ee wadanka ka haysato soomaaliya hadday tahay xoolo dhaqato hadday tahay kuwa aan xoolaha markaasi dhaqinin kuwa tuulooyinka ku nool dhammaan waxay markaasi wada saameysay dhibaatadan iyo weliba xagaagan oo markaasi dadka iminkan siigadiba iyo weliba caradiba indhaha ay ka gelayso waanu isku soo laaban doonaa haiga dheeraan haiga eh, deg eegeysa haiga dheeraan hana iga fogaanin ood ku mahadsan tahay shukran ayni leeyahay Eh, dabcan waxaa kaloo markaasi qaateen eh, shalay eh, eh, dabcan waxaa kulamo kala duwan markaasi eh, qaateen waa swan iyo sidoo kale deni wadanka dabcan waa wadanka soomaaliya qaybta markaasi puntland hanaanka dowlad dhiska iyo weliba wadashaqeynta hogaanka cusub ee soomaaliya iyo weliba sidoo kale taageerida qaramada midoobay ayaa ka mid ahaa qodobadii dabcan shalay eh, looga hadlay shirka mas-uulka ka ah dabcan mas-uulka ugu sarreeya ee hay-adda caalamiga ee dalka eh, iyo weliba hogaamiyaasha maamul goboleedyada waqooyiga ee- ee- ee waqooyi ee federaalk soomaaliya ee f m s puntland kulankaana maanta da- dabcan kulanka shalay marka ay- ay ay la yeesheen madaxweynaha ee, maamul goboleedkaasi ee siciid cabdulaahi deni iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada waxaa ka wada hadle ay ka wada hadleen arrimo badan oo heer deegaan iyo weliba heer qaran oo muhiim u ah madaxwe- ee, madaxa waa madaxweynaha maamulkaasi ama maamul deegaanka ee, waa maamulkaasi een, deni iyo weliba oo, ee, swan waxay markaas isweydaarsadeen fikro ku saabsan sida ee, ugu habboon ee loo horumarin karo geedi socodka dowlad dhiska soomaaliya ee hadda ee jirto dowladda cusub ee federaalka ayuu yiri ergeyga gaarka ee qaram- ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james swan waxaan ka wada hadalnay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta oo qoto dheer oo u dhex marta dowlad federaalka soomaaliya iyo dowlad xubnaha ka ah federaalka si loo horseedo ama loo helo horseed horumar lagu gaaro arrimaha mudnaanta leh ee qaranka ee cid waliba waajibka ka saaranta waa sida usmaan uu ku yiri qaab qoraaleydkiisa ee bata ru- twitterka ee lasoo dhigay ama facebooka lasoo dhigay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ayaa ha- dabcan hadalkan ka sheegay kulan ay si wada jir ah ee warbaahinta oo la qaateen madax- dabcan madaxweynaha maamul goboleedka- maamul goboleedkaasi puntland ee ka ee ka dhacay caasimada f m s ee garoobe hadalkan warbaahinta ayaa markaasi waxa ay ku wada ku soo aaday xili uu u soo ilaaday booqasho laba maalmood ah oo uu ku joogay puntland halkaasoo ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ula- oo uu kula kulmay madaxda hay-adaha kale ah sida hay-adda cilmi baadhista ee weliba horumarinta puntland b d r c iyo weliba guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka puntland t b c t b e c iyo sidoo kale wakiilo ka socda hay-adda qaramada midoobey ee ka shaqeeya dowlad dowladaha waa dowlada xubin dowladaha xubinta ka ah ee dowladda federaalka waxaa sidoo kale laga hadlay een, mowduuca geedi socodka dimuqraadiyiinta puntland bishii oktoobar ee sanadkii hore ee dowladda goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk ayaa soo gebagabeeyay wejigii koowaad ee do- dabcan ee doorashada deegaan degmooyinka ceyl wa eyl ufayn iyo sidoo kale qardho madaxweyne deni oo oo dabcan madaxweynaha maamulkaasi ee deega- de- deni waxa uu markaasi ku celceliyey sida ay uga go-an tahay geedi socodka dimuqraadiyadeed ee puntland waxa uu iga dabcan ee- ee warbixi- ka warbixiyey qorshaha bilowga ah ee g- ee ge- guddiga kumeel gaarka ah ee dooro- dabcan eh, puntland ee deg- waa degmooyinka ayuu markaasi eh, ka ka warbixiyey qaabka iyo nidaamka markaas iminkan wax ku kala badaan iyo dhibaatada markaas qeybaha kala duwan ee diiradda lagu saaray sidii waxa looga qaban lahaa dadka meel meelaha fogfog ka kala imaaday kuna soo qurquraya ee dabcan oo caasimada oo dabcan waa magaalooyinkaasi ay ku kala imaanayaan iskoo dabcan horumaad hubaysan iyo weliba toddobaadyada isku dhacyaa ka dhacay ayaa sidoo kale ka wada hadleen sidii markaasi wadanka xasilooni mar kale loogu horseedi lahaa oo dhibaatada iyo rabshadaha markaasi loogu dabcan loogu jehaysan lahaa qaab kale amniga waxaan markaas walaac ka muujiyey dhacdadii foosho xumeyd ee toddobaadkii hore ee dhacday garoonka diyaaradaha ee boosaaso madaxweyne deni waxa uu markaas ii xaqiijiyey ee ka go-anaanshuhu dowladda iyo weliba dadaalada firfircown ee markaas lagu xaqiijinayo xasiloonida joogtada iyo weliba horumarinta dib heshiisiinta ayuu yiri mrs wan arrintan abaartaas sii xumaanayso ayaa sidoo kale isla soo hadal qaadan ee soomaaliya ayaa si weyn usoo bandhigtay hadalka sarkaalka qaramada midoobey ee dabcan warbixinta ee qaabka qoraaleedka ay ka wada hadleen dalku waxauu markaas wajahaya xili roobaadkii afraad ee xiriir ah oo markaasi baaqsaday iyo weliba khatarada macluusha oo sare usii kacday waxaa hadda la rumaysan yahay inay markaas macluusha kasii dari doonto sida markaasi goobo qaar ah oo markaas iminkan laga soo sheegaya in dhibaatada ay aada usii daran tahay abaarta socoto waa dhibaato baahi iyo weliba dhibaato ku hayso guud ahaan soomaaliya iyo weliba gobolka caqabadahan baaxadda leh ayaa markaas ah mid markaas aada u baaxad weyn inkastoo ay caddahay dabcan waa wada hadalaynta dhibaatada iyo howlaha dhibaatada sidii wax loogu heli lahaa xalka soomaaliya hay-adda samafalka iyo weliba u qaabilsan kuna dadaalayso sidii wax markaas looga qaban lahaa hay-adda qaramada midoobey waxay markaas durbadii wax ka qabanaysaa barnaamijyo deg deg ah oo la iskugu jiri dabcan iskugu jira lacag cadaan ah loogu arunayo sidoo kale lagu gaarsiinayo dadka dhibaatada gargaara nafaqeyn ah taageerida biyaha yuliba fayadhowrka yuliba adeegyada caafimaadka ayuu yidhi mrs wan sidaa laga soo xigtay xafiiska isku xirka arrimaha biniaadnimada u n ocha abaarta hadda jirta ayaa ah mid markaas hore loo arag waxaana ay saamaysay toddoba milyan oo qof in ka badan siddeed boqol oo qofna waxay markaas ku barakaceen iyagoo raadinaya cunto biyo iyo baad ilaa iyo toddoba dhibic hal milyan oo qof afartan iyo shan gobolkiiba boqolkiiba dadweynaha ayaa cunno yari ba aan haysaa halka hal dhibic shan milyan oo caruur ah markaas dayartana ka yar shan sana ay soo food saartay nafaqo xumo ba-an ugu yaraan laba boqol oo caruur ah ayaa u dhimatay nafaqo darro iyo weliba cudurro daran iyo bishi iyo tan iyo bishii markaas bilihii aynu soo dhaafnay dhegeystayaal sida warbixinta qaramada midoobey warbixinta hay-adda isku xirka iyo arrimaha biniaadnimada u n o ay kusoo saareysay si kastaba ha ahaatee xaaladuhu aad ayay markaas u xun tahay dabcan dhimashaduna way sii kordhigi kartaa waqti weliba xilli weliba haddii aan waxba markaas laga qabanin dhammaanteen waan ognahay in markaas loo baahan yahay in wax badan la qabto si taasi loo gaaro qarannimada iyo weliba dhibaatada iminka wadanka soomaaliya si dagaaladii rabshadihii dhibaatada haddana ay ugu sii darmato gaajada iyo macluusha qaramada midoobey waxay sii wadaa inay markaas u doodo bulshada deeqbixiyaasha abaabulka dhaqaalo badan si markaas loogu kulmiyo looguna aruuriyo waxna loogu qabto si markaasi gaashaan waqtiyada dambe soo socdo ay markaas oga baxaan una helin dhibaatadan midii ay soo mareen muddooyinkii ugu dambeysay sida labada kun iyo tobankii labada kun iyo koob iyo tobankii sida uu ku jiro warbixinta swan iyadoo ku dhowaad afar milyan oo qof ay heleen gargaara tan iyo bishii janaayo ayaa markaas qorshaha ka jawaab celista bini'aadanimada ee soomaaliya oo la bilaabay dabayaaqadii labadi kun koob iyo labaatankii waxa uu raadinayaa hal dhibic afar lix bilyan si loo caawiyo shan dhibic shan milyan oo qof balse soddon boqolkiiba oo keliya ayaa markaasi maalgeliyey ilaa iyo hadda oo markaasi dabcan sida qaar ay ku sheegaan aan weli ilaa hadda la helin sida warbixinta qaramada midoobey ku sheegayaan hay-adda qaramada midoobey waxay aada iminkan u arkaysaa dhibaatada iyo weliba nolosha adag ee dadka ku jiraan in keliya xalkeeda loo heli karo loona raadin karo sidii dhibaatadan warbixinteeda loosoo afjari lahaa iyadoo markaasi dabcan booqashada mrs wan ee puntland uu ku wehelinayo wakiilka sanduuqa dadweynaha ee qaramada midoobey u n f b a uu qaabilsan soomaaliya denye ojolape ayaa qeyb ka ah socdaalkiisa joogtada ahaa ee uu ku tegi jiray maamul goboleedyada ee dalka ka jira ee soomaaliya mrs wan iyo weliba mr ojowolo ayaa intii ay markaasi ku sugnaayeen garoowe waxay sidoo kale la kulmeen madaxda maxalliga ee hay-adda cunada adduunka w f b xafiiska hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga u n h c r hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta unisef hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cunada iyo beeraha faw billow barnaamijka horumarinta qaramada midoobay u n d p iyo sidoo kale u n f b a sida warbixinta ah ee markaasi lagu soo qoray waxaana halkan ay markaasi kulamada ka arinsanayaan sidii dhibaatada iyo xaaladaha marxalada adag ee wadanka soomaaliya iminkan uu la kufayo la- la dhibaataysan yahay uuna dala dhacayo sidii wax looga qaban lahaa dhegeystayaal warbixino kale markaasi kala duwan ayaa soo socdaan dhegeystayaal ee ku saabsan ee arrimaha iyo xaaladaha kala duwan ee wadanka soomaaliya iminka sidoo toos ah waxaan ugeli- waxaan u gudageli doonaa warbixin kale oo iyadana markaasi ee dabcan ee khibradooda markaad aragto aad ka argagaxayso oo aad la yaabayso waa dabcan xoole aada u tiro badan ee qaramada midoobay weliba hayada socdaalka adduunka ay soo saartay halkan dadkii xoolo dhaqatada ahaa oo markaasi daawooyin u waayey oo sidoo kalena u waayey biyo iyo baad oo cunada oo dabcan cunno ay u waayeen iska badaa xoolihii tooda ayaa markaasi nolosha khatar kaga jirtaa dhegeystayaal sida warbixinta halka aan ka arkayso waxaa arkaysaa dad markaasi aad nin halkan waayeel da ah ayaan arkayaa dhegeystayaal oo aad da u ah oo markaasi meel abaar ah fadhiya geed hoostiisa ayuu fadhiyaa dhegeystayaal mana haysto biyo mana haysto cunno halka deegaanka laga kala guray waxaana agtiisa ka egdhow xoolo markaasi ka dhidhinteen dhegeystayaal sida sawirka markaasi looga soo qaaday qofkaasi waayeelka ah waana nasiib darrada markaas iminkan wadanka soomaaliya ee ku dhacday ee xilli weliba abaarahan iyo dhibaatadan ay kusoo noqnoqonayaan dhegeystayaal qodobadaasi ayaan eegi doonaa bal marka hore aan soo qabto mid kamid adayga qaybta barnaamijka ah dhegeysta dhammaantiin waxaan leeyahay ee kusoo eh, dabcan eh, mid kamid adayga qaybta barnaamijka ah ayaan gudageli doonaa kadibna isku soo laaban doonaa dhegeystayaal waa tahay dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aan soo qabta mid kamid adayga qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal Een, shirkadda isgaarsiinta safaricom iminkan aan soo qabto shirkadda isgaarsiinta safaricom ee mar weliba waxay markaas macaamiisha u haysaa adeegyada wanaagsan ee aada ugu farxaan macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonada ah, casriga ee 4g oo casri ah ay ku iibsan karaan labaatan shan maalin weliba safaricom waxay haatan doonayaan inay macaamiishada ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo wax la midka waxaa hadda dhegeystaad iibsan kartaa telefoonada cusub ee new new raybro oo aad waxaa ku iibsan kartaa labaatan shan maalin weliba fursaddan ayaa waxaa keliya markaasi ka faa'iideysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kabambe matoshlaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yahay 2g 3g adeega waxaa markaasi la dhaalipa mudhogo mudhogo micnaheeda tahay tartiib tartiib in markaas aad u bixin karto adigoo markaas buuq iyo harka aysan kugu jirin dhegeysa dheg eh, dabcan tusaale dhegeysa markaad haysato telefoonka casriga oo internetka aad u isticmaali karto ayaa waxaa markaas kaga faa'iideysan kartaa waxyaabo badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googoleka ayaa waxaa markaas kaga baari kartaa waxaa sidoo kale u adeegsan kartaa telefoonka adigoo markaasi gurigaada joog weliba ardada markaasi jaamacadaha iyo kulejada akhrista inay telefoon ay wax bal halka cashiradooda iyo- ay ka daraasayn karaan ama sidoo kale kala socon karaan waxyaalo badan sidoo kale ay ka ba- ay kaga baari karaan intay cashiradooda ku jiraan telefoonkaasi ayaa kuu sahlaya dhegeystayaal waxaa sidoo kale u isticmaali kartaa tilmaamaha qariirada googleka sawirka iyo sidoo kale waxaa la midka ah waxaa la kor- dabcan arkaysaa saaxiibo fara badan oo markaasi kaga faa'iideysay shirkadda isgaarsiinta safaricom iyo weliba teleefoonadan iyo weliba gabdho fara badan oo ka barteen qaab karinta cunada noocyadeeda kala duwan dhegeysta ilaan xaajigaada waa mar qaar waa looga baahan yahay inaad markaas wax fiican aad u kariso oo aad markaas aad ku qanciso kuna raarigeliso waxyaa- waxaa markaas iminka lagaa doonayaa inaad wax badan kaga barato sidoo qalena ka baro cilaansaarka isqurxinta dhegeystayaal waaba intaasi kuusii dheer in haadan dugsiyada waqtiyada xiran yihiin caruurta ay markaasi kaga faa'iideysan karaan waxbarashada qaabka online-ka macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay fiiriyaan inay markaas u qalmaan telefoonka new new raybro iyo in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micnaheeda tahay haddii aad markaas isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iideysan doonted wejiga hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo si markaad aad u fiiriso qiraac star five of hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad markaas aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacagta hesho waana inaad sida markaas ugu dhaqsiyaha badan aad ku caddo kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad kuu siinaysa inaad si tartiib tartiib aad iskaga bixiso haddii aad markaas fursaddan hays u haysanin inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda la saaraya dadka markaas haysa telefoonka casriga sida ugu- si- si aad u ogaato inaad heli karto qaraac xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal waata aan kugu sii daro dhegeystayaal intaan qodobada kale markaasi qaramada midoobey aan sii gudagelin xag jirka ah ayaa had iyo jeer adeegsada farnimo iyo weliba sheekooyin qancin kara si ay usoo jir- jiitaan taageerayaasha gaarka ah gaar ahaana dhalinyarada een, dabcan qa- een, een, een, qadyadooda markaas ay doonayaan inay kaga dhaadhiciyaan cilmi baaristu waxay muujinaysaa in internetka iyo weliba baraha bulshada ay kusii kordhayso inay u noqdaan dabcan wadada markaas isticmaalka ah si loo dhiiri- loo dhiirigeliyo loona xagjireeyo loona shaqaalaysiiyo qeybaha khatarta ah ee dadka sida dhalinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in markaas laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid markaas wax ku ool ah waxaa loo baahan yahay inay si weyn diiradda markaas loo saaro horumarinta sheekooyin wax ku ool ah oo markaasi ku saabsan goobaha caadiga iyo weliba kuwa dijitaalka ah sida taas loo gaaro hadafka guud ee xayisiinta waxaa markaasi khatar ka ah sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjir- ee xagjir- ee xagjiriinta kuwaas oo ku dhex milmay bulshada taasoo horseedayso inay noqdaan kuwa xagjirnimo rabshado wata ee ka dhex ee ka dhex abuuraan qeybaha kala duwan ee bulshada xarunta qaranka ee la- la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin ee ka gedisan iyo waa sheekooyin markaas kala gedisan iyo kuwo kale oo markaasi lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo weliba aaladaha dijitaalka ah kala duwan si markaasi ay eh, u daawadaan dadka kala duwan oo ay ku jiraan kuwa dadka aadka ugu nugul ama sidoo kale dadka nugul oo markaas laga faa'iidaysan karo la kulamnay fariimaha ujeedadu tahay in xagjirka laga dhigo dhalinyarada oo ay ku biiraan kooxaha xagjirka dhegeystu ha- halkudhigu muxuu yahay shirkadda bref waxay markaasi ku leedahay ukiona kitu sema kitu hakuna dini ambayo inatetea ugaidi usione buibui ama kanzu ukaona ugaidi haya ni mavazi tu ayaa lagu leeyahay dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal dib ugu soo laabana barnaamijka idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari een arrimaha markaasi aad kala socoteen gar- qarga- waa gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyadah hotelaada weliba halkaas si toos aad uga dhegeysataan dhegeystayaal yuusuf bakada inala socodsiiyaa Eh, iminkan eh, i o m ta warbixin ay soo saartay waxaa halkan ay kaga hadlaysaa climate change ama cilmo eh, dabcan waa cimilada waxaa markaasi la dilay isagoo oo eh, xaabo raadsanayo Waxa- waxaa loo yaqaana firewood dhegeystayaal ama dadka waxay u yaqaanaan qoryo meelaha ay kasoo raadsadaan mise xaabada waxyaalaha dabka lagu shito waxa ayuu yidhi cabdi oo degan magaalada bilcil oo markaasi abaaruhu ay aada ugu dhufteen dadku waxay markaasi la dagaalamayaan dabcan sidii markaasi noloshooda ay geedaha wax uga soo goosan lahaayeen ninkan dhallinyarada ah ee tuulada cabdi waxa uu markaasi ahaa macalin dugsi oo ay xooluhu ee xooluhuusu ay markaasi ay- ay la- ay- ay- abaartu ay aada uga laysay ka jirta dalka soomaaliya taasoo ahi tii ugu darneyd ee soo marta taariikhda dhow isagoo waa isaga waa mid ka mid ah dhibaat- dhibanayaasha faraha badan ee ee markaasi ku dhacday dhacdo asaasi ah oo eh, dabcan dhacdo ah ee xasilooni darro taasoo isbeddelka cimilada awgiis keentay dhegeysa sida ay ku sheegayaan biyo la-aanta nabad guurka iyo weliba xaalufka dhulka daaqsimeedka ayaa saameynta ee dabcan tan ugu badan ay ka yeelanayso nolosha boqolaal kun oo soomaali ah sida uu yidhi cabdi oo kale si weyn uga tiirsan kheyraadka dabiiciga ah ee markaasi ay kus- uu kusoo koray iyadoo ay qeybo badan oo ka mid ah soomaaliya ay halakeeyeen xaluufinta dhirta iyo weliba daaqsintii xaddhaafka ah waxaa sii kordhaysa xiisadaha ka dhasha biyaha iyo weliba dhulka ayuu yidhi riiqa tubaza oo ah sarkaalka dabcan xasilinta bulshada ee hay-adda socdaalka adduunka i o m ee soomaaliya xaalufinta dhirta abaarta daadadka iyo weliba dhibaatooyinka kale ee dhaqaale ayaa markaasi daaliyey habkii ay markaas ula tacaali lahaayeen bulshooyinka badan oo beero xoolo dhaqato ah xooluhu aad ayay markaasi u tiro badan oo abaaruhu awgood ayaa sanadkan laga soo sheegay dalka oo dhibaato fara badan ay kasoo gaartay una dhinteen xoolo aad u ti- u tiro badan weliba ugaha ugu badnaatay lo-da lo-da inta badan isha keliya ee dhaqaalaha iyo weliba cuntada ay qoysaska badan ee soomaaliyeed iminkan ay ku tiirsan yihiin ayaa makhtaas ka- dabcan ay xoolahooda hilibka iyo sidoo kale maqaarka iyo sidoo kale caanihii ay ku tiirsanayeen ayaa ka bakbaktiyey beeraleyda sidoo kale dabcan dalagyadii wixii dhan ayaa markaasi ka basbaxay ama sidoo kale ka baabay abaarta ogeed sida markaasi qaramada midoobe halkan ay ku sheegayso waxaa lagu qasbay inay markaasi u jeestaan dhaqamada markaasi dabcan in laisku xaalufiyo sidoo kalena laisku gumaado nolosha cid cidda kale ma ogolo in wax markaas ay la qabsato laakiin waxay noqotay in laisdilo dhegaystayaal oo waxaa markaasi la isticmaalay in laga ganacsado oo iminkan loo guuro dhankaas iyo qeybaha haddii xoolihii ay ka dhammaadeen in dhuxusha markaasi laga ganacsado haddaba taasi ayaa dhibaato markaasi noqotay oo qaar ayaa markaas iminkan isdulsaagay leeyahay cid markaasi geedaha guri karta ma jirto taasi ay noqotay in ay halkaasi kaal igoo iyo kaal waangoyna ay noqotay dhuxusha ayaa noqotay fursad nololeed oo lama huraan ah oo markaasi qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ay aada u saameeyeen dhibaatooyinkii deegaanka barakaca iyo weliba colaadaha dalabkii dhuxusha ayaa weli markaasi ka taagan dalalka khaliijka oo halkaasi loo sii geenaya waxaana weli socdaa dhoofinta dhuxusha soomaaliya inkastoo ay dowladdu mamnuucday sanadkii labada kun labaiyo tobankii laakiin xaabada laga soo saaro dhuxusha waxay ka imaan kartaa qiimo aada u sarraysa bulshada yiriba deegaanka labadaba warshadaha dhuxusha oo ay inta badan gacanta ku hayaan kooxaha xagjirka ah ee rabshadaha wata ayaa sii kordhinaysa xiisadaha ka dhex jira beelaha waxayna wadaan dabcan colaad beeleed kuwaas waa kuwa xaabada markaas raadiya waxay inta badan isku arkaan inay isku dhacaan dadka deegaanka mararka qaarkoodna waxay keenaan kartaa dhimasho ninkaas dhallinyarada ah wuxuu markaas ahaa macallin dugsi waxbarashadiisa wuxuu ku iibin jiray xaabo waxay qoyskiisuna ma awoodaan inay markaasi masruufaan ayuu yidhi cabdi oo ka shaqaynayay dil markaasi loo geystay wiil ka tirsanaa beesha ama ciddiisa subax jimco ah wuxuu aaday duurka si ay xaabo u soo gurto sidii markaasi caadada u ahaa kadib waxaa meydkiisa laga helay dabcan meel markaasi aan xaabada uu ka soo guri jiray oo sidaas aan oga fogeen waa dhibaatada iyo culayska faraha badan ee haysato sida markaasi iminkan laisku ugaarsanayo oo dhibaatadana ay cidliba u saameynayso dhegeystayaal halkan waxaa sidoo kale arrintan ay sii socotaa dabcan fariimahana sidoo kale dabcan ay gaaraysaa dhammaan shakhsiyaadka iyo kuwa markaasi aadka u daraaseeya dhibaatada iyo xaaladda dhibcan dabcan iminka ku keeni karto noloshii dadka ay aadka ugu noolaayeen ay sidoo kale xamili waayeen noqotana in iminkan ay u jihaystaan qaab kale oo noloshada iyo caruurtooda iyo dadkooda ama qoysaskooda ay ku badbaadin karaan sida ay sheegeen dadka tuulada bilcil oo xaalufka dhirta ay keenaya caro nabad guur ah yiliba abaaro hor leh waxaana dadka qaarkiis ay gaari doonaan in ay dilaan kuwa kale si ay dhulkooda u ilaashadaan xaaladda nooleed ay sii xumaanaysa ayaa nagu kaliftay inaan xabo ku soo aruursanno meelaha u dhow iyo weliba mararka qaarkood etoobiya ayuu yidhi karaar oo markaas oo kale oo xoolo dhaqato ah oo reer bilic ah waxay naga joojiyaan jarista dhirta iyadoo isbeddelka cimiladu ay beddelayso habka soo jireenka ahaa ee xoolodhaqatada dabcan guurtida xiliyadeeda waxa ay soo saarayaan xeelo cusub oo xoolaha yuriba beeraha waxaana inta badan ama waxayna inta badan maran dhul aysan hore u aqoon si ay daaq iyo weliba biyo ugu raadiyaan xoolahooda taasi ayaa markaasi qayb ka ah muranka dhulka colaada beelaha ee soomaaliya ayaa inta u dhexaysa soddon iyo shan ilaa afartan boqolkiiba dhammaan rabshadaha inta badan waxaa la isku haystaa dhul daaqsimeedka iyo weliba biyo la isku haysto marxaladdu xun ama marxaladaha xun maleeshiyo beeleedka iyo weliba ururada markaasi xagjirka waxay dabcan u adeegsadaan dhibaato dabcan cimilada si ay uga faa'iidaystaan abaabulidda iyo weliba qorista dhallinyarada si ay markaas uga soo ogaan dacwado rabshadaha oo ku shaqe ee markaas ay ku shaqooyin dhul ama ay ka shaqaalaysayaan qaybaha dhulka isla markaana isla mar ahaantana waxay ka faa'iidaysanayaan dabcan cadaadiska cimilada si ay ula tartamaan hay-adaha dowladda weliba dowladda federaalka oo ay markaasi ay awoodi karin sidoo kale meelaha gaa meelaha qaar ay isan gaari karin ay ku reebaan dhirta awoodda waxay markaas iminkan gacanta u gashay shakhsiyaadka dadka tuulooyinka iyo sidoo kale kuwa xagjirka ee waddanka markaasi soomaaliya ka dagaalamo kuwaasoo dhinacyada kala duwan iyo weliba dadkii oo xoolihii dhibaatadii abaarihii xooganaha markaasi ku dhufatay kuwaasoo noqonaya iminkan in noloshooda micishadooda ay qayb kale wax reerkooda ku masruufi karaan ay u raadiyaan waxaan soo ifbaxayaa isbeddelka cimilada ee ugu sii darayo iskaash- dabcan iska horimaadyada yuruba barakaca soomaaliya iyadoo beeralaydu ay ku tartamayaan kheyraadka dabiiciga ah ee xa- ee xadidan si ay markaas u noolaadaan ayuu yidhi france ee clebstin madaxa i o m ee soomaaliya cawaaqibka mustaqbalka dhow waa isku dhacyo rabshado wata laakiin aragtida fog waxay khatar ku tahay nabadda waddan uu horey u soo maray dagaallo dabadheeraaday soddon sano dhegeystayaal isbeddelka cimilada iyo weliba xaalufka ah deegaanka ah ayaa sidoo kale hoos u dhigay kheyraadka biyaha iyo weliba ee, daaq- oo haabka da- waa daaqsimeedka ama xolo- xoolaha waxyaalaha markaas ay cunaan taasoo qasabtay in bulshooyinka inay markaas u hayaamaan oo ay iska horkeenaan midba midka kale si loo xakameeyo wax soo saarka deegaanka marka laga eego xogta khatarta ah cimilada ay soo saarto la talinta khatarada cimilada he- heerkulka soomaaliya waxa uu sare usii kaca ama usii kici doonaa inta u dhexayso hal dhibic afar hal dhibic sagaal celsius marka la gaadho labada kun iyo soddonka marka la eego heerarka wa- dabcan warshadihii ka horeeyey tirada sanadlaha ah ee maalmaha aadska markaas u kulul oo maalin kasta heerkulku ugu sareeyo oo ku sareeyo soddon iyo shan celsius dhegeystiil ayaa sidoo kale lagu wadaa inay kordho iyadoo bartamaha soomaaliya ay tahay tan ugu daran waana inta dheer helitaanka guud ee helitaanka biyaha qofkiiba wuxuu markaasi noqon karaa kala bar sanadka labada kun iyo sideeda waa labada kun iyo sideetanka taasoo hoosta ka xariiqayso baahida ba-an ee cimilada muddada dheer iyo weliba istiraatiijiyooyinka yaraanta colaadaha iyo dhibaatada markaasi marxaladaha keento ee qaramada midoobay iminkana weliba hay-adda socdaalka ee iminkan kaga digeyso dhegeystayaal waa tahay xaaladda oo sii xumaanayso ayaa keentay in heshiis lix milyan oo yuuro ah ay wada gaareen i o m ta iyo weliba midooda yurub kaasoo loogu loogu gool leeyahay in wax markaas laga qabto saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelanayso dadka reemiyiga oo ay markaas ku nool deegaanada maamulka galmudug oo ay ka mid tahay meelaha ay markaas ugu qallalan ee soomaaliya iyadoo laga hadlayo colaadaha iyo weliba ka dhashay kheyraadka yar muddo sideed iyo toban bilood ayaa i o m ta waxay markaasi ka caawin doontaa bulshooyinka aba- a- dabcan abuurista qaabka maaraynta iyo weliba habka xalinta khilaafaadka ee la xidhiidha dhaqaale la-aanta si loo xakameeyo si ko- sii kordhay rabshadaha iyo cimilada keentay ururka waxa ay markaasi dib u soo celin doonaan ama dhis- ama dhisi doonaan hababka biyo qaabi- qa- qaybinta ah oo markaasi laga samayn doono dhulka miyiga ah ay iska hormaadyadu mar walba ay ka dhacaan ee qayb- ee qaybta markaasi nugul oo weliba qaybka markaasi ay doonayaan inay ka jaraan dhirta ibla muhiimadda ahaan awood u siin doonto haweenka inay markaasi hogaamiyaan wadahadallada qabiil iyo weliba maaraynta kheyraadka dabiiciga sida hay-adda qaramada midoobey ku sheegayso inta uu socdo mashruucan i o m waxay si- sidoo kale ururin doontaa xogta ee dhaq- dhaqdhaqaaqyada dadka bedelka ah si markaasi ay u sabirto nidaamka iyo xaalaha markaasi dib markaasi nolosha loogu soo celin karo tani waxay markaasi sidaad ku maqlayseen warbixinta qaramada midoobey i o m ta ay soo saartay ku sheegaysaa in dhirta iminkan la gurayo la jarayo dadka ay u keenayso baahida iyo dhibaatada iyo culaysyada faraha badan ee qoysaska ka haysato ama cishada ama nolosha taasi ayaa keenaysaa in dadka markaasi meel kale ay quud u raadsadaan laakiin aysan fiirinaynin laakiin dhirta haddii la jarana in abaarta lagu sii jirayo waxaa keliya markaasi loogu gudbi karo in la helo dhir markaasi la ilaaliyo ilaalitaankeeda cid waliba xoogga iska saarayso inta uu socday mashruuca i o m waxay s- waxaa sidoo kale eh, kala aruurin doonaa xogta dhaqdhaqaaqyada dadka bedel waa dabcan ha- dadka markaas doonaya isbedelka ay si ay sawiro u- u qaadaan qurux badan ee dhanka wax soo saarka ee qaybta markaasi loo jeedo in la in markaasi la be- in markaasi wax looga qabto deegaanka in la sidoo kale joojiyo eh, dabcan dhirta la gurayo qofkaasoo ka raadsanayaan dhuxusha laakiin taasi iminkan waa laga mamnuucay oo qaar ayaa markaas iminkan is hortaagaya laakiin dhinacyo kale ayaa loo kala baxay ilaa iyo saddex qodob qaybta markaasi xagjirka ah ee ka dhama- ka dagaalama waddanka soomaaliya halka kuwa kale ay yihiin dadka deegaanka halka sidoo kale dadka ay yihiin dadka doonaya in dhuxusha ay gurtaan halkaasi ayaa laisku fahmi la'yahay barnaamijka kahortegidda colaadaha cimilada waxaa kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee gobolka geeska afrika ujeedadiisuna tahay waa in markaas la yara rabshadaha iyo weliba xisiloonida in markaas la kordhiyo helitaanka bulshooyinka ay kheyraadka dabiiciga ah ee dhegeystayaal mashruucan ee qaramada midoobey ay waddo weli idaacaddi star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxib yaal dhammaantiin goorowna warkii tobankii barqnimo ayaad maqli doontaan hadduu eebaha raali ka noqdo barnaamijka sidoo kale waan soo xiri doonaa goorow biidnillahi tacaala barnaamijka waxaa dabcan sii soconnaa dabcan mashruuca xogta markaasi ay ku doonayso qaramada midoobey barnaamijka kahortegidda colaadaha cimilada waa kii markaas ugu horreeyay nuuciisa ee gobolka geeska africa ujeedadiisuna waa in markaasi la yareeyo rabshadaha iyo weliba xasiloonida iyadoo markaasi la kordhinayo helitaanka bulshooyinka kheyraadka dabiiciga mashruucan ayaa waxaa markaasi ka qayb qaadan doona wasaaradda tamarta iyo weliba biyaha arrimaha gudaha haweenka deegaanka iyo weliba xanaanada xoolaha ee soomaaliya iyadoo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsanaan doonto dabcan ay ka heli doonaan talin iyo weliba lacag qara dabcan financial aid- dabcan ay siin doonaan qaab markaasi dhanka maaliyadda i o m waxay markaasi fududeynaysaa wadahadalada bulshada ee haweenka iyo weliba ragga ee ku nool magaalooyinka soomaaliya oo dhan si xal markaasi loogu helo dhibaatooyinka cimilada sawiro ee markaasi kala duwan lasoo qaaday ayaa tilmaamaysa la arkaya in ay xaaladda markaasi nabadguurka ay markaasi dadka ayaga qudhooda ee soomaaliya ku nool in ay markaasi hor- hormuud u yihiin qaar ayaa markaasi dhuxusha ka faa'iidaystaa oo markaasi loo qaada waddamada markaasi carabta halkaasoo dhuxusha dad kale ee markaasi maalqabeeno ah ee magaaladooyinka ama magaalooyinka waaweyn ee caasimadda jooga sida markaasi wadamada muqdisho sida waa bu- dhanka garoobe dha- sida dhanka galmudug iyo sidoo kale muqdisho iyo kismaayo kuwaasay sheegayaan inay markaasi doonayaan inay ka macaashaan eh, dhabcan dhuxusha oo loo sii geeyo wadamada markaasi carabta la- kana baxaan dekadaha laakiin waxaa la mamnuucay sanadii labadi kun labaiyo labaatan waa sanadkii labadi kun labiyo tobankii i o m waxay markaasi fududeynaysa wadahadalada bulshada oo markaasi ka khatarada iyo dhibaatada si looga hortago waxaa kale oo ka mid ah iskaashi lala yeesho macadka cilmi baarista nabadda ee cilmiga iyo weliba Scot- waa Sco- waa stockholm eh, s i p r i si loo saameeyo cilmi ba- si markaasi loo sameeyo cilmi baaris si loo hormariyo aqoonta iyo weliba siyaasadda ku saabsan nidaamka deegaanka ee waara iyo weliba habdhaqanka ee la qabsiga cimilada iyadoo abaaruhu ay noq- soo noqnoqdaan oo ay sii wadaan si- in ay sababaan dabcan beerla- dabcan beerla-aanta cunilaan cuniyarida iyo weliba noolol la-aanta tirada ugu badan ee dadka ayaa weli markaasi ku barakacaya gudaha wadanka soomaaliya waxaa jiraan dad markaas lagu qiyaasay laba dhibic sagaal milyan oo barakacyaal ah ama i d p ska kuwa loo yaqaano taasoo sii korayso cadaadiskana xarumaha magaalooyinka sida markaasi magaalada caasimadda ee muqdisho halkaas oo ay ugu yimaadaan muhaajiriin si ay markaas ugu noolaadaan xaalad xumo islamarkaana ay la ku- markaasi la halgamaan isdhexgalka iyo weliba shaqa iyo shaqo helista taasoo ku adag caasimadda magaalada muqdisho marakaca dheeraadka ah ee markaasi magaalooyinka waaweyn waxa uu abuuri karaa xiisad bulshooyinka martida loo yahay ee horeyba u wajahaya helitaan xadidan oo biyo ama adeegyo daryeel oo caafimaad ah xaaladda qaarkood da- dabcan dhacdooyinka yaryar ayaa ku- ayaa u koray dagaal b- dabcan dhinacyada kala duwan ee beeleed waa be- waa beele- waa ha- waa beel- waa beeloodya- waa bele- waa beela- waa beelaha waaweyn bishii diseembar labadi kun sagaal iyo tobankii dagaal gacan ka hadal ah ayaa dhex maray laba beelood oo ku dha- oo ku murunsanaa kheyraadka gobolka mudug oo oo biyo yaraanta halkaasi ay soo food saartay waqooyiga iyo weliba bartamaha soomaaliya dagaalkan ayaa sababay dhimasho in ka badan boqol qof waxaana markaasi ku dhaawacmay tiro intaas in ka badan iyadoo ay markaasi barakacyaasha ay boqolaal qoysa ah aysan doonaynin inay ku wadeeshiyaan deeqaha ama deeqda markaasi rabbi ku manaystay ee biyaha iyo weliba daaqa halka qo- markaasi q- beelaha ay doonayaan in a- aagooda laga soo agdhowaan ama xoolahooda ama xoolo kale aysan kusoo darman dhegeystayaal mashruuca wuxuu markaasi hiigsanayaa in bulshooyinka soomaaliyeed lagu dabcan lagu qalabeeyo qalabka ugu wanaagsan si loo yareeyo jahwareerka cimilada ayuu yidhi tubaz sidana oo kale waxaa sidoo kale yeelan doonaa saameyn isdhexgalka ah ee isku xirka nabadda arag oo dabcan waa- waa aagga ay markaasi bulshooyinka ku dagaalamaan taariikh ahaana kheyraadka dabiiciga ah halkaasoo la doonayo in isbeddel xoogan ay ka wada shaqeeyaan qaramada midoobay loogana ah, dabcan looguna taakulayo si markaasi isbeddelo ho- xoogan ay halkaas looga dareemo guud ahaan wadanka soomaaliya wadahadalada bulshada ayaa oo lala yeeshay haweenka bilcil iyo weliba nawaaxigeeda si ay markaas uga wada hadlaan caqabadaha iyo weliba xal u helidda xaaladaha colaadaha iyo weliba cimilada haddii ay markaasi ay guuleysato i o m ayaa waxay markaasi rajeynaysaa inay markaasi eh, ku da- ku dayato qaabkii looga sa- lo- loo sameeyey qeybaha kale ee soomaaliya ama loogu saameyn lahaa qeybaha kale ee soomaaliya weliba caalamka halkaas oo bulshooyinka reemiyiga ah ay ugu nool ay wajahayaan cawaaqib xumada ugu- ugu daran ee isbedelka cimilada wasiirada ka qaybgeli eh, waa dabcan wasiirada ka qaybgala shirka lix iyo labaatankii ee qaramada midoobay ee isbedelka cimilada ee dhacay eh, cop 26 ee gl- eh, oo glasgow ee sanadkii hore ayaa markaasi ku heshay lacag dhan eh, saddex boqol iyo konton milyan oo la qabsiga yuruba saddex lix boqol oo milyan oo ah sanduuqa wadamada markaas horumarin si loo caawiyo dadka nugul si ay u xoojiyaan adeegsiga saameynta inta inta si ay u xam- si ay u xum- si markaas ay noloshaysan u s- u xumaanin isbedelka cimiladana dhibaato hordhe aysan ku keenin laakiin maalgelinta kuma filna marka la barbar- la- marka la barbar dhigo balaayiinka loo baahan yahay si loo helo dadaalo fara badan ee ku saabsan in nabadguurka laga wada shaqeeyo taasi sababteeda dhismaha cimilada iyo weliba xaaladaha la qabsiga as-aasiga u yihiin qorshe wanaagsan iyo weliba taageera bulshada xoogan waxay rajeynaysaa in aan aragno natiijooyinka ayaa la raaciyey sida markaas warbixinta qaramada midoobay ee socdaalka hay-adda ee i o m ta warbixinteeda markaasi kusoo qat- eh, kusoo qatintay waxaa warbixintan ay markaasi saadaalinaysa sidoo kale rajo fara badan ay gelinaysaa dhibaatada iyo weliba nabadguurka ay ku haysto keenaysa mar weliba in ay wadanka soomaaliya ay kusoo noqnoqdaan dhibaatada iyo culaysyada faraha badan ay mar weliba ay ka nusqa ay markaasi kusoo noqnoqdo nusqaanka faraha badan ku keenayso in ay xoolahooda ka dhammaadaan sidoo kale beerihii dalagyadii waxyaalihii ay kasoo gu'i jireenna ay markaasi las- dhulka la simo oo la kala garan waayo halkan inay bere ahayd iyo in kale taasoo keenayso cimilada halka cimilada ay ku xiran tahay dhegeystayaal dhulka iyo weliba cimilada kala duwan dhegeystayaal waa tahay dhegeystaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan waa dabcan goor uu barqaha la gaaraya ama barqa wanaagsan dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa mar waliba waxay markaasi macmiisheeda u haysa adeegyada wanaagsan ay ku ay ku farxaan macmiisha safaricom ayaa waxaa haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoon casri oo 4G ah ay ku iibsan karaan labaatan shilin maalin waliba safaricom ayaa waxay imkan doonayaan in macmiisheeda ay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka waxaa haddaba dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub en union raybro oo waxaa markaas ku iibsan kartaa labaatan shilin maalin waliba fursadan ayaa keli waxaa kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanka u yaqaana kambambe matoshilaha soomaalida dhaadoona macaamiisha telefoonka ee 2 g 3 g adeegana waxaa markaasi la dhaha lipa mudhogo mudhogo micnaheeda markaasi taasi tartiib tartiiba iskaga bix adeegan adoo sida buuq iyo harka aysan kugu jirin tusaale dhegeyse markaad haysato telefoonka casriga oo internetka aad u isticmaali karto waxaa markaasi kaga faa'iidaysan karta waxyaabo badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha googolka ayaa sidoo kale wax kaga baari karta oo waxaad markaas u adeegsan karta adigoo gurigaada jooga ama se arday tahay jaamacadda kolejka ama kollejka waxaad kaga baranayso inaad sidoo kale baaritaan aad ku samayso telefoon la-aana tahay laga yaaba telefoonkaas in wax badan uu kaa saacidi karo wax badan kaa bedeli karo waxaa la dabcan arkaysa dad fara badan oo isticmaalaya eh, u isticmaalaya qaraarada googleka sidoo kalena sabiro qurux badan ku qaadanaya telefoonka eh, new neon ray bro waxaa sidoo kale aragnay gabdho fara badan wax ka barteen oo noocyada kala duwan cunada qaybta markaas youtube-ka telefoonka uu leeyahay ilaa waxaa marka qaar looga baahan yahay in cunooyin kala du- kala duwan oo ziyaada ah inaad sii barato hal meel oo keliya beris dalac iyo beris maharaga inaad keliya ku ekaato ma aha marar qaar waa inaad mar kala bartaan noocyada kala duwan ee cunada la kala karaynayo isqurxinta iyo weliba cilaanka harqaanka waxaasoo dhan waad kasii baran kartaa yaaba ka wanaagsan ka fiican macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay firiyaan inay u qalmaan telefoonka new new raybro in kale fursada lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheeda tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iidaysan doonto wejiga hore fursada lipa mudhogo mudhogo si markaas aad u fiiriso qaraac waxaan ku leeyahay ama raaso ama waxaa ku dhufatay xidig shan afar afar afar geys ama xidig shan ama waxaan ku leeyahay star five four four hash kadib xulalipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhaway safaricom markaad lacagta hesho waana in sida ugu dhaqsiyaha badan halkaas inaad ku gaarto kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad markaasi kuu siinaysa inaad tartiib iskaga bixiso haddii aad fursadan haysanin inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waana waxaana markaasi diiradda la saaraya dadka ay haysanin telefoonka casriga sida markaasi oo qofka uga faa'iidaysan lahaa dunidana markaas ula jahan qaadi lahaa halkaasna wax waliba oo kala socon lahaa star five four four hash maanta qaraac halkaasi ka ogow kadibna kusii dhufo lipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal inta warkan la gaarin ee sa- tobankii barqanimo dhegeysana aan kugu sii daro mid ka mid adeega qaybta barnaamijka kale ee ka ah xag jirka ayaa had iyo jeer adeegsada fariimaha iyo weliba sheekooyinka qancin kara si ay markaas usoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaana dhalinyarada qadyadooda cilmi baaristu waxay markaasi muujinaysaa in internetka iyo weliba baraha bulshada ay sii korayso ay u noqdaan wada isticmaalka ama dada isticmaalka ah si loo markaasi loo dhiirigeliyo loo xagjirayo loona shaqeeyo shaqaaleysiiyo qaybaha khatarta ee dadka sida dhallinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid markaas wax ku ool ah waxaa loo baahan yahay in si weyn diirada markaas loo saaro horumarinta sheekooyin wax ku ool ah oo ku saabsan goobaha caadiga iyo weliba kuwa markaas dijitaalka si taasi loo gaaro hadafka guud ee guud ahaan xas- ee xaysiinta waa ka hortegidda sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirnin- xagjirninta kuwaas oo ku dhex milmay bulshada taasoo horseydayso inay markaasi noqdaan xagjirnimo rabshada wata xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyinka eh, kala gedisan iyo weliba kuwo kale oo lagu faafin doono warbaahinta caadiga ah iyo weliba aaladaha dijitaalka ah ee kala duwan si ay oo u daawadaan dadka markaasi kala duwan ay ku jira kuwa dadka aadka markaasi lagu maran habaabiyo nu-aadka ugu nugul oo laga faa'iidaysan kara ama kuwa markaasi la kulmeen fariimaha ujeedadooda tahay in xagjir laga dhigo dhalinyarada oo ay markaasi ku biraan kooxaha xagjirka dhegeyse halkudhigu muxuu yahay shirkadda bref waxay markaasi ku leedahay ukiona kitu sema kitu hakuna dini ambayo inatetea ugaidi usione buibui ama kanzu ukaona ugaidi hayatuni mafazi ya lagu leeyahay ugaidi si swala la dini chagua msimamo kata ugaidi gaidi ni haramia tuwalinde watoto wetu ni rasilimali wetu- yetu ya lagu leeyahay Tuje- tujiepushe na itikadi potofu kataa ugaidi linda kenya tafuta elimu ebuka ugaidi tumeimarisha umoja katika uto, utof, wahaleo, uh, tumeimarisha umoja katika uto, uh, utofauti zetu tumeimarisha usalama kwa maendeleo tujivunie uhuru wa dini farintan waxaa markaasi kuusoo gudbisay hay-adda brave dhegeystayaal idaacadda star fm codta gobolka waqooyi ayaa dhegeysanaysaa saaxiibayaal barnaamijka waxaad aadinaha yuusuf bakad oo ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m arrimaha gargaarka biniadnimada aad talaado waliba halkan ka dhegeystaan halkaas aan kusoo afinayo la socodka dhegeysiga ee qaramada midoobay warbixinadooda kala duwan halkan dhegeystayaasha eh, kaga xog waramayna kaga warbixinayna dhegeystayaal waxyaalihii ugu dambeeyey ay halkaasoo dhigeen waanin- waana naga mahad celinayaa sida quruxda badan ay noo dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystayaal shukran ayni leeyahay mar waliba star f m wehelkiina ha ahaato marra mar mawjada iska bedelan si ay wararkii barnaamijyada aysan ku dhaafin dhegeysa warkii aad maqli doontaan tobankii barqanimo kadibna waxaad maqli doontaan eh, talada guud ee iyo xamdi guray hadduu ee bahraale ka noqda dhegeysta dhammaantiin shukran shakuuran wa shukran jaziilan ayaani leeyahay sidaasi nabadgelyo maalinta berito ayaa ballan inool ah biidn illaahi tacaala oo markaasi isku soo xiisi doonaa dhegeystayaal inta ka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu